أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex-iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya maamulka gobolka tigre ayaa walaaca xoogan ka muujiyey xaaladda gobolkaasi xilli maamulka abiy axmed ciidan badan uu ku soo daabulay gobolka tigre bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob kooxda ridada soomaaliya ka wado deegaankaas mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad ay hadiyado kala duwan ku wareejinayeen haweenka ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanka shaw ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowro diin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid a deegaanada hoostaga ah degmada rabdhuure ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya halyeeyada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday silsilada howlgalaha oo isugu jira duqeyn qarax ikhtiyaal iyo dagaal toos ah kuwaas oo ay ka kala fuliyeen deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgalka koowaad ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ay u adeegsadeen duqeyn ay la bartilmaamaysadeen saldhigga cadowga allah ay ku leeyihiin deegaanka hiilweyne ee dhaca waddada u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo balcad oo ka kala tirsan wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe tirada hordhaca ah ee khasaaraha ka dhashay duqeyntaas waa dhimashada laba murtad iyo dhaawaca sideed kale dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la bartilmaamaysaday gaari cabdibile ah oo ay wateen murtadiinta xilli uu maraya inta u dhexaysa deegaanada siinka dheer iyo tareedisha ee duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho dhimashada cadowga allah ka soo gaaray weerarkaasi qaraxa waa afar murtad dhaawacna waa lix kale uu ku jiro sarkaal taliyo urur ah oo lagu magacaabo axmed siyaad dhanka kale howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen tuulada waraabaale oo dhaca duleedka degmada afgooye waxaa lagu dilay maxamed nuur ibraahim oo ku magac dheera kuusow kaasoo ahaa sarkaal ka tirsan maleeshaadka riddada ee lagu soo tababaray dalka eritreya murtadkan ayaa sidoo kale waxay mujaahidiintu ka furteen oo ay ka khaniimaysteen bastoolad uu ku hubaysnaa dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee ku leeyiin degmada diinsoor sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ee ceelhindi ee degmada qansax dheere howlgalladan ayaa khasaaraha guud ee murtadiinta gaaray waa kow iyo labaatan murtadiin oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaasi waana qayb ka mid ah weerarada halyeynimo ee mujaahidiintu ay ka wadaan deegaanada cadowga allah uu kaga sugan yahay wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya mahadsanid abu ayman maamulka gobolka tigre ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladda gobolkaasi xilli maamulka abiy axmed ciidan badan uu kusoo daabulay gobolka tigre warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa khaalid xasan madaxa maamulka ku-meelgaarka ah ee tigray general tidisi wirdi ayaa ka digay daruuro colaadeed oo uu sheegay inay dul hoganayaan gobolka tigray ee waqooyiga ethoobiya halkaas oo xiisadaha ka aloolsan ay kasii darayaan general tidisi wirdi oo walaac ka muujiyey in gebi ahaanba oo burbura heshiiskii lagu joojiyey dagaalkii dhiiga badan ku daatay ee ka dhacay gobolka tigre ayaa maamulka abiy axmed ugu baaqay inuu ixtiraamo qodobadii heshiiskaas isagoona xaalada siyaasadeed iyo midda amni ee gobolkaas ku sifiiyey mid aada u jilicsan isagoo ka hadlayay madan laba maalmood u socotay oo isugu yimaadeen hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururka t b l f ayuu jenaraal tidhese wirdi yidhi sida aan wada ognahay xaaladda haatan way cakiran tahay waxaa jirto daruur dagaal oo muuqata waxaana jira xaalado waaweyn iyo kuwa yaryar oo isbedbedelaya suurtagalnimada nabaduna ma ahan mid sugan madashan oo sida la sheegay ay ku kulmeen saraakiil iyo hogaamiyaal badan oo tigray ah ayaa bayaan gebagabo u ah ay laga soo saaray laguma sheegay in xukuumadda adisababo ay indhaha ka laabatay fulinta qaybo ka mid ah heshiiskii nabadda ee britoria war murtiyeedkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayaan xiisadaha ka dhex jiro tigreyga ee u dhexeeya maamulka dabadhilifka ee gobolkaas ka jiro iyo garab ka mid ah ururka t b l f iyo sidoo kale xiisadaha cirka isku sii shareeraya ee ka dhex aloolsan ethoobiya iyo eritariya waad mahadsantahay khaalid bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob kooxda ridada soomaaliya ka wado deegaankaas warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan dad shacab ah oo ku dhaqan xaafadda siinka dheer ee deegaanka garas baaleey ee duleedka muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan ganacsato dhulkooda ay ka iibisay kooxda ridada soomaaliya waxay sheegeen in dhulkooda la geliyey cagaf-cagaf islamarkaana uu yahay dhul leh dukumiinti ayna mulkiyadooda leeyihiin muddo ka badan soddon sano dhulkan sida gaarka ay u leeyihiin dadka shacabka ah iyo dhulalka kale ee ka agdhow ee ah midka danta guud ayaa waxaa kooxda riddada ay ka iibisay ganacsato iyo maanlaawayaalla waxaan ka cabanaynaa faarax macallin dhul annaga ilaahay nagu makaniyey dukumiintiyaad barra leh sharciyaysan ayuu nagu haystaa alxamdulilaahi waxaa rabnaa in nagala qabto faarax maclin dhuxam dhulkan waa dhul dukumiinti leh sharciyaysan shawuud iyo sabar loogeysa saaran leh marka waxaan cabasho ka nahay boqolkiiba boqol faarax maclin ninuu soo dirsa oo layidhaha kiishow oo maalin walba na guulaayo dhulka dhagax ku daadsaday boob nagu haayo marka ha nagala qabto raggaas dhulkan annaga oo allah oo noo sharciyaysanha dukumiindillah ayuu ayay xoogaay nimankan faarax maclin ayaan ka cabanaynaa dhul sharciyaysan dukumiinti leh dukumiintiyaad barra ah annanka waxaan nahay gatayaal ayaa katarabil ay geliyaan afar iyo labaatan saac handadada ay ku hayaan lacag halla keen ay ku hayaan dhagaxay tan iyo markii murtad gurguurta uu saddex sano ka hor noqday hoggaanka kooxda riddada ayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa si maalinla ah kaga dhacaya falalka boobka ah oo lagula kacaya hantida shacabka iyo midda danta guud boobka dhulka shacabka iyo kuwa danta guud kadibna laga iibinaya ganacsato iyo maanlaawayaal ah ayaa dhaqaale u noqday xasan gurguurta iyo kaalayaashiisa waxayna warbixinno soo baxay sheegayaan in mashruucan xaaraanta ah murtadiintu ay ka sameeyeen lacaga ka badan boqolaal malyuun oo doolar mahadsanid abu xasaan mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad ay hadiyado kala duwan ku wareejinayeen haweenka ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanka shaw ee wilaayadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey hadiyaadkan oo isugu jira xoolo nool oo geel ah iyo buskud dhoor loor ah waxaa lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada hiiraan haweenka wax ka barata macadka khadiija bintu khuweylad ee soo saara haweenka daaciyaadka ah faraciisa deegaanka show gaar ahaan dufcaddii labaad ee ka qalinjabisay macadkaas ayaa xoolo nool oo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku wareejiyey sheekh guuleed abunabhaan sidoo kale waaliga ayaa la wareegay hadiyaad ka kooban dhowr loor oo buskud ah oo geesiyada ribaadka ay ugu talagaleen haweenka ku dhaqan degmada ceelcali ee isla wilaayada hiiraan من ضلبة معهد خديجة بنت خويلد في محافظة شو لورايته إيران الإسلامية إلى أبطال الأمة وأنصار الملة أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي فضح الصليبيين والمرتدين جميعا ونحن على مكانتنا من الجهاد في سبيل الله جريا على سنة قدوتنا من الصحابية النبيات الصالحات إخواننا لم نزل على تأييدكم بكل ما نستطيع ونقدم إليكم اليوم أشكالا من النعم وستأتي أهدي إليكم اليوم هدايا متتابعة بإذن الله فدت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقت فيهم ظنوني فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون والجود بالنفس أقصى غاية الجود نجود بالمال والأنعام نحوهم إذ ذاك ما نستضيع ذا الجلال الودود annagoo ah gabdhaha gobolka hiiraan kaasatan degmada jallaqsi muxaafadada shaw gabdhaha icdaadu daaciyaad dafcadii labaad oo ugu soo gebagaboobay halkan waxay halkan ka wareejinaanay walaalahooda ku wareejinaan geel ay ugu talagaleen walaalahood inay gaarsiiyaan waxayna ku wareejinaan walaayada ayaga inay gaarsiiyaan insha allah maanta alxamdulilaah nasri ayaan helnay ragaa ribaadka ugu jilbi xirmay oo dhiigooda huray habeen imaalin hurdada ugu soo jeeda ayaan xijaabka ku wadanaa ayaan wax ku barannay ilaahay cizi ha siiya sharaf allah ha siiya waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa kaga mahad celiyey haweenka kaalinka ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika isagoona ballanqaaday in hadiyaadkaasi uu gaarsiinayo ciidanka ribaadka ku jira ilahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala marka hore marka dambe gabdhaha mu'minaadka ah ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan guud ahaan oo goob walba iyo wakhti walba deeq ay ugu talagaleen walaalahood suquurta ku jira ee mujaahidiinta ah dhiibaya wareejinaya weliba iyadoo ah anwac kala duwan waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ee adduunyadiinna iyo aakhiradiinna intuba ha idiin barakeeyo camalkan jihaadka a qayb weyn ayaad ka tihiin waxa aan galabta u fadhinna waa wareejinta ay wareejinayaan geelaas gabdhaha fariiq yar oo ka tirsan muxaafadada jalalaqsi gaar ahaan deegaanka show gabdhaha ku nool ama markaska weyn ee meesha ku yaallo fariiqaas oo ah dufcadii labaad ee macadka khadiijata bintu khuulid gabdhihii dhiganayey oo hadda ka qalinjibiyey ayaa deeqdaa hadda galabta aan dhiibayno geela ah dhiibaya waa idinka wareejinaynaa waxaana gaarsiinaynaa jihada ugu tala gasheen waana idinkaga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiinna xasanaadka idinkugu daro meesha aad ka soo qaadeenna ee badiil fiican allah idiin geliyo ee kulligeenna khaatumadeenna ilaahay subxaanahu watacaala ha inoogu khatimo shahaade iyo khayr intaan keliya ma aha waxaad dhiibaysaan bilihii aan soo dhaafnay iyo maalmihii aan soo dhaafnay baad dhiibayseen haddaad dhiibaysaan deeqda hadda meesha taalload arkaysaan jawaanadaa safan buskudka ah waa dheefti qalalnayd oo loogu talagalay ragga suquurta ku jira deeqdaas hadda meesha taalla waxay ka timid markaska ku yaallo degmada ceel caley gabdhahaas walaalaha aan nahay ayaa laga soo raray oo halkaan la keenay ayagaa diyaarshay ayagana waxay u socotaa goobtii loogu talagalay guud ahaan marka gabdhaha ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaad qayb ka tihiin camalka jihaadka oo socda meel fiicanna waad ugu aadan tihiin waa nisbadii aad lahaydeen ama qismadii aad ku lahaydeen camalkaas jihaadka oo qiimaha badan oo socda ilaahayna ha idin barakeeyo sidaan aad wax u wadaanna ikhlaas allah idinkiga dhigo annagana wixii aadna soo gaarsiisaan ama ammaanadii aad nagu sintaan inaan gaarsiina jihadii ay lahayd baajidkeenna ah waana gaarsiinaynaa walaaluhuna waa idinka gaarsiinaynaa salaantiinna iyo farriimihiinna wan wanaagsan aad baana idinkugu mahad celinaynaa haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku tartamaya hadiyaadka kala duwan ee la gaarsiinaya geesiyaasha islaamka ee ribaadka kaga jira furimaha wilaayada islaamiga ee hiiraan waad mahadsantahay cabdiraxiin ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada abakool ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada rabdhuure ee wilaayadaas mar kale waxaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada waxay dowraadkan inta badan ka socdaan deegaano hoostaga degmooyin ay ka mid yihiin waajid xudur iyo rabdhuure waxaana ka faa'iidaysanaya boqolaal dadweyne ah kuwaas oo ku nool deegaanada hoostaga degmooyinkaas gaar ahaan deegaanada miyiga waxayna dowraadkan yihiin kuwo taxano ah oo bulshada loogu akhrinayo kitaabo kala duwan oo sharci ah deegaanka warhinshiinle oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhoore ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu soo gebagabeeyey dowro socotay muddo laba iyo toban maalinna taasoo ay ka faa'iidaysteen inka badan afartan iyo shan qof oo isugu jiray rag iyo dumar waxayna dowrada ku qaateen duruus kala duwan munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowradan oo ka dhacday deegaankaas waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada rabdhoore culumo waalidiin waxgarad iyo marti sharaf kale culummadii ka hadashay munaasabadda kana qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed garaar oo kelimad towciye ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaana wa tacaala kama hadsan islaamnimadii oo sidii ah sidii nabiga liinku dhahale ah calayhi salaatu wasalaam qur-aankii oo liinku bedelna sidiitiise sunnadii rasuulka oo sidiitii ah yahana deertay marka alxamdu lilah ilaahay baan ka mahadiyaan ilaahay diintasina dhahal sii waana nin xifdi inaa nahnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun alla maaray qur-aankan ani hadejay waana ani ilaaliya lankii dhum usiile dhume ma oshiyo qur-aanka ma dhumo diinta ma dhumaas marka diinta ma qaldamaas lankii qaldama usiiya qaldame diinta ma qaldamaas marka diinta taamaa dhammaystiranta ilaahay baa dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina maalintii ilaahay arri yaa ilaahay dhammaystiray markan lankii diinta gorod waayo he jaahilku nagad u siilayo marka booshii diinta dhammaystiranta marka adduunyana dadaa ka falanta aakhira dadaa ka falanta marka qaar ka mida waxgaradka deegaanka oo dhankooda lagu soo dhoweeyey mikrofoonka ayaa munaasabadda kelimaadkan ka jeediyey mayna derdaaramaane walaalyaal kitaab walaalna niskasheenay diin ilaahayna niskasheenay may buu ahaa ani kitaabkan diinkan sababtiis ilaahayna ka raaligeli waan janno ka galnaa aan iska koynan walaalyaal ilaahayna ogolaa diinkan unata intana ka akraysadaanan aduu waliyaa may lifaday walaalyaalow diinkan aduushayna inti la faham habiibshayna nila baran aduushayna inti la baran may basan dhanaa walaalayaalow adduunkan adduunyala roogawma ah hatta lagu safar eh maadaama saasata yada ilaahay raalaniya adduunkan halku tabay walaalayaalo uno ilaahay kitaabsha in heli ana adduunkan halku tabay walaalayaalo uno kitaabkan helshay ana walaalayaalo adduunkan hay ku tabay diinkan helkeenga nagde hoobna saasku ku tabnan diinta helkeen nagdaas ilaahay oroysa raadhahaashu kalana sunnadii rasuulkeenna qaadnan salawaatullahi wasalaamu caleyh ikhwaani filaahi marka ummatan nabilaahi muhamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay amaanay may ka amaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar hooba ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari liwaay agsije wala nagde namanba ilaahay subxaana wa tacaala may baray kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh marka nimankaasi may laku heli munkar ya laku heli bal hata facaluuh waaba suubiyan lan ku reebon walwaay marka ummataasi oo nabilaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam nii sheegi khayr badnaantaas nii sheegi mayl fadey khayrkiisugaa ininoo muugo marka kataaba dadlin akri maalinga lasiinsheeni dadsin khaadima lasiinsheeni marka hafedheedasen eshar akriyasen esharkaasa manaya lasiingalaay marka korkinga laka akriyaay dada ku faa'iidaysidi marka mayl fade esharkaas inta liinka gundhudmana araar gureeda liingeliin ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa dhankooda soo bandhigay qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii laba-iyo tobanka ahayd ee dowladan ay u socotay لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم walaban iyo muugta keer i barwaaqo badan oon o ka sugno maalintan geeka deegaanka warhanshalle ka sugagno oo degmada rabuura ka tirsan kheer i barwaago goobtan ha dareerti dooro goobtan ha dareerti haweenka odayaalka dhammaan aragday ku qiib galeen ilmagaas liinkarooy jaray baardheera liinka bahaayay meelo kale liinka wareegay geekana lileya idooylika wareego haaya lama gurigshay la galo haaya kutubkan koo akriisoy kutubkana liin wada walhana marima e naimi ilaahayna siiyu ani ka shukriino antana liinku ka herne ayniinkanana qoytan afka shaleedisannagan dowladan waxay qayb ka tahay dowraha taxana ah waxaana inta badan dadka ka faa'iidaysanaya ay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah iyo kuwa beeraleeya aad buu u mahadsan yahay abuxasaan ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu